horta banaanbaxa waxa aan loo qaban karin waxa waaye arrin la xiriirta oo dad ay ogtihiin caafimaad darre xoogan oo cudurkan corona la yidhaahdo oo markii hore soomaaliya si xoogaa qabow u maray hadda si waali ah oo oo aad iyo aad xawli ugu socota oo u maraya taasaa qodobka ugu weyn waayo waanay warbixintii wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirtu ay soo gudbiyeen waxaa kaloo lagu kabi karaa mudaaharaadyo horeo dhacay oo kuwii siisii ka dhaca ugu dambeeyeen dad baa ku dhintay dadna waa lagu dhaawacay hantina waa lagu burburiyey meeshan xataa hadda lafteeda daljirka dahsoon hadda kahor mid ka dhacday wax sidaas oo kaleeta hanti badan baa ku burburtay dhul wax badan baa la gubay dhibaatooyin badan baa ka dhashay marka markaas lees raaciyo xaaladda caafimaad oo meel aad u xun maraysa iyo xaaladda amniyo ayada lafteeduna aan hadda aan dad lasoo abaabulay oo qaarkood aan la garanayn meelay ka yimideen qaarkoodna la garanay qaarkoodna aan la garanayn wax ka imaanana aan la ogeyn cabsida labadaas cabsidooda markii laysku daro ayaa loo sababeeyey in la joojiyo mudaaharaadka mudane wasiir taas markaan fiirino waxaa jira laba arrin oo muhiim u ah dowladaha aan qaabka kiligitaliska ah aan ku dhisnayn oo ay ka mid tahay mas-uuliyadda dowladda oo ah in amniga ay sugto dadkuna xaqay waxay u leeyihiin inay bannaan baxaan laakiin in la yidhaahdo coronavirusa jira ma noqon karto qiil meesha ka saari karo xuquuqda asaasiga ah ee muwaadinka ee ah in dareenkiisa uu muujiyo ma u aragtaa taas inaysan ahayn mas-uuliyad aada dhihi kartaan waa qaadanaynaa coronavirusaan yareynaynaa adinkoo ka fogaanaya tii ahayd mas-uuliyaddiina in aada amniga dadka banaanbaxaya adinku aada qaataan horta dhowr qodobaa loo baahan yahay ko wadamada laga hadlaayo mudaaharaad markuu soo baxayo mudaaharaad dad hubaysan ma aha mudaaharaadka xamarka dhacaya waa mudaaharaad dadku hubaysan yihiin beekeamyo iyo baasuukayaal ay wataan dhashiikayaal ay wataan dadka mudaaharaadaya oo madaxda ah ama kuwa kale oo taageersan dad ka badan ama la eg oo hubaysan baa horta la socda meesha taas waxa dunyada ka jira maaha qodobka labaad waxa uu yahay xaalad caadiyahoo nabadeed marka laga hadlaayo ayaa waaye waxaa waxaa mudaaharaadku uu xor yahay sidii la rabo loo mudaaharaado ma loo baahno xataa dowladdu markaas in ay si gaara looga fasaxa qaato inkasta in laog in la ogyaha unbaa loo baahan yahay waxaase jira meeshaan kow mudaaharaadkii dadkii watay waa hubaysan yihiin waa kow qodobka labaad waxa uu yahay oo asaguna meesha ku jira dadku inay cabiraan waxay qabaan cidima diidana warbaahintii oo dhan baa u furan ha ma ogolaanaysaan haddii ciidamada hadda aad sheegaysa waa ciidamada waardiyeeya musharaxiinta iyo madaxda hore haddii shacab keligood ay soo baxayaan oo aanay madaxdu soo raacaynin iyo ciidamada aad leedihiin waa hubaysan yihiin ma ogolaanaysaan in banaanbax nabadeed magaalada uu ka dhaco shacabka laftiisu marar badan buu soo baxay waa ogta horta horta banaanbax nabadeed waxaa waaye dad la og yahay oo qorshaysan oo nidaamsan oo aan la og yahay inaysan hadhow luga gubis iyo meelo la jabsho iyo sawir la gube iyo jidad la xirta iyo waxaasoo dhan ka madax banaan waxaasoo dhanne uma bisla dadka bulshada halkan joogta uma bisla in ay dad saas u nidaamsan oo nidaamka ilaalinaya oo ganacsa ganacsiga ilaalinaya oo dadka ku xadgudbayn oo aan jidadka wax ku gubayn oo baabuurta dhagxaynayn oo dukaamada dhagxaynayn oo aan wax boobayn dad noocaasa meeshaan ma joogaan dadka haddee loo bilaabay laakiin wasil adoo raalle ah banaanbax magaalada nabadeed waa ka dhici jiray madaxweynaha hadda joogaa loogu samayn jiray madaxda ka horreysa kuwo lagu diidan yahay kuwo lagu ogol yahaa dhici jiray goormay dadka banaanbaxaaya noqdeen rabshad wadayaal sida aad u sharxaysid ganacsigii uwin kii u dambeeye kii u dambeeyo hadda siisii ka dhaca iyo fagax oo ugu dambeeya waad ka warqabtaa dad inuu ku dhintay dadna lagu dhaawacay hantina lagu burburiyay adaa ka warqaba waxaad ka warqabtaa kii daljirka ka dhacay oo ka horreeyey in sidaas oo kale hanti badan lagu burburiyey dad dhibaatooyin badan ay ka dhaceen waa wax aan ognahay inaan la kontarooli karin dad aan is aqoonin isku qorsho ahayn iska warqabin haddii jidka lagu soo daayo wax walbaa ka dhici kara waad ogeed maalin dhoweeday sida aad ka warqabto si bareer ah ayaa nin la yaqaano oo intuu madfac qaatay oo mucaaradka ka tirsan ayuu wuxuu ku riday meesha la yidhaahdo ariboorka agti ku riday ilaahay ma hadgiis dhibaato weyn ma gaarin laakiin dukaamo meesha ka dhow baa ku gubtay waxa noocaasa kusoo dhex dhuumanaya ma la qaadi karo horena waa usoo tijaabina taasina tusaale idintaa waadna aragteen sawiradii iyo ninka sida iyo qoraga qofka iskale iyo qoraga noociisa iyo maanan meesha uu arag ku dhacay wasiir ma arkin taas markhaatigeeda ma furi karno marka haddii mucaaradku ay ku adkaystaan iyo madaxdii hore in banaanbaxa la qabo adinkana aad ku adkaysataan inaan la qaban karin ciidamada aad haysataan iyo kuwa kalena ama sida aad sheegtay isku dhac meeshaas uu ka yimaado yaa mas-uuliyadda qaadaya ilaan dowladdu ma haysato soo aba- ciidan banaanbaxa ka intii soo hortaga abaabushay marka ciidamo hubaysan Cid- wasiir ciidamo hubaysan ayaa waxaad rabtaan inay hor istaagaan banaanbaxa fiiri banaanbax adduunka sida loo yaqaano dad nabada ah oo aan hubaysnayn ayaa loo yaqaanaa banaanbax nabadeed haddaad maqasho dadkuma hubaysna laakiin wasiir haddana Laakiin waxaad sheegtay banaanbax inaadan labaad ka ogolayn wasiir waxaad sheegtay inaadan ogolayn banaanbax shacab keliya ahna inuu dhaco oo aad leedihiin shacabkiyaa wax duduminaya marna waxaad leedihiin dad hubaysanaa la socda banaanbax noocee ahaad ogoshihiin marka idinka hadda anaga waxaa wax fiiri horta ogow laba qodobaa la isi saaray haddii xaaladdu caadi tahay oo caafimaad darra aysan jirin haddii caafimaad darra aysan jirin banaanbax nabadeed waa la ogol yahay wax dhibaataana kama taagna caafimaad darrada ma noqon karto laakiin Haddii- wasiir qiil ma noqon karto banaanbaxa hor istaaga fiiri fiiri waa noqon kartaa waayo sabta waxaad dhihi waxaan- kartaan nambarka waxaan- yareeya tirada yareeya isku soo baxaysa afka xirta kala Maxaa- fogaada maxaa- wadankan maraykankan joognaba intaasaa la sameeyaa sababtoo xuquuq aasaasiya ma hor istaagi karo xanuunaa jira waxaan kuu sheegaa mataqaanaa waxa waxa aan ka hadlayno waa wax isbiirsaday nabad darradu qaybay ka tahay horaana u aragnay horaa loo tijaabiyey kuwii hadda la dilay maalin dhoweeday ama la dhaawacay ama hantidii la burburiya hadda maxkamad taagan inaan soo celcelina ma doonina maalin kasta wax dhibaato abuuraya waxay u soo daliishadaan inta badan dastuurkaa noo ogol dastuurka qodobka soddon iyo sideedaad haddii khatari timaado iyo dhibaatooyin xuquuqda dadka laftooda ay leeyihiin haddii khataru imaanaysaa la xadidi karaa ugu dambayntii haddii banaanbaxa jimcaha dhibaata ay ka dhacdo oo ciidamada een, dowladda gacantooda dad rayda ay ku baxaan mas-uuliyaddaasi bini aadam ahaan iyo sharciga caalamiga ah ma ogtahay inuu keenayo in adiga wasiirka amniga ah lagula xisaabtamo taasi su- su-aal is- taasu su-aal hordhaca waaye waxa hadda adiga aada wado su-aashaas hordhacaa jawaabteedii waktigeeda allaana gaarsiiyo waxaan kuu sheegayaa haddeer xataa wadahadalaa socda wadahadalkaasaana filaynaa guul in laga gaaro oo lagu joojiyo waxaasoo banaanbaxa dhanba lagu joojiyo si nabada taasaan hawsheeda ku jirnaa taasaana socota waxyaabahaas kaloo leedihiin haddii waxaas dhacaan waxaasaa ku qabsa doonane waa waxyaabo oo aad iska sii dorasteen oo dorasna kama jawaabi karno